sabuuraddii boqol afartan iyo toddobaad rabbiga ammaana waayo waa wanaagsan tahay in ilaaheenna ammaan loogu gabiyo waayo taasu way wacan tahay oo ammaantuna way habboon tahay rabbigu yeruusalaam buu dhisaa oo wuxuu isu soo wada ururiyaa kuwa la naco oo reer binu israa'iil ah isagaa bogsiiya kuwa qalbi jabay oo nabrahoodana wuu duubaa wuxuu sheegaa xiddigaha tiradooda oo kulligoodna magacyo buu u bixiyaa sayidkeennu waa weyn yahay wuuna xoog badan yahay waxgarashadiisuna waa mid aan la koobi karayn rabbigu wuu tiiriyaa kuwa camalka qabow oo kuwa sharkalena dhulku ku soo tuuraa rabbiga mahadnaqid ugu gabya oo kataaradda ammaan ugu gabya ilaaheenna kaasoo samada daruuro ku qariya oo dhulka roob u diyaarsha buurahana doog ka soo bixiya wuxuu quud siiyaa xayawaanka iyo tukayaasha yaryar markay qayliyaanba isagu kuma farxo xoogga faraska oo kuma rayreeyo lugaha dadka rabbigu wuxuu ku rayreeyaa kuwa isaga ka cabsada iyo kuwa naxariistiisa rajada ka qaba yeruusalaamey rabbiga ammaan siyoonay ilaahaga ammaan waayo wuxuu xoogeeyey khataarada irdahaaga carruurtaadana wuu kugu dhex barakeeyey soohdimahaaga nabad buu ka dhigaa oo wuxuu kaa dhergiyaa sarreenka ugu wanaagsan amarkiisa wuxuu u soo diraa dhulka ereygiisuna aad buu u dheereeyaa baraf cad wuxuu u soo daadshaa sida dhogor oo kale sayax barafoobayna wuxuu u kala firdhiyaa sida dambas oo kale barafkiisa wuxuu u soo ridaa sida jajab oo kale bal yaa qabowgiisa hor istaagi kara wuxuu soo diraa ereygiisa oo wuu dhalaaliyaa iyaga dabayshiisana wuxuu ka dhigaa inay dhacdo biyuhuna way qulqulaan ereygiisa wuxuu tusaa reer yacquub qaynuunnadiisa iyo xukummadiisana reer binu israa'iil quruunna sidaas oo kale uma uu samayn xukummadiisana ma ay garanaynin rabbiga ammaana